Munaasabada xuska maalinta caalamiga ah ee naafada adduunka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabelle ayaa lagu qabtay magaalada tanijowr caasimadda hirshabelle munaasabadan oo si heer saraa loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda haweenka oo ay ugu horeysay agaasimaha guud ee wasaaradda qeybaha kala duwan ee bulshada dadka qaba baahiyaha gaarka iyo marti sharaf kale ugu horeyn qaar ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ee kasoo qaybgalay munaasabadda ayaa ka hadlay dareenkooda horta maanta waa faraxsanahay waa maalintii naafada caalamka dadka oo baahiyada gaarkaa qaba maalinta farax iyo ay looy damaashaadi lahaayeena lagu jiraa maadaama aan hadda xaflad beriga wasaaradda inoo qabato horta wasaaradda horta kooda hore waxaan u hambalyaynayaa wasaaradda haweenka iyo xaquuqda bini'aadanka amba insaanka oo hirshabeelle aniga kuwa kale hadda nalama jiraan oo ma joogno laakiin lifekay ku jiraan sidaan arkaayay agaasimo cusubna waa arkay horta hambalyo agaasimo aan la kulmo ma arag hadda ka horani been ma sheegaya moogtaa waa ku hambalyaynaa maadaama gabar dhalinyar oo yar aad tahay hay-adda xuquuqa insaanka ee soo qaban qaabisay maalintan weyn ee ku weyn maalinta naafada adduunka aadaan u soo dhaweynayaa mana ku fikirayn aniga ka farxi ahaan maalina unka qaybgeli doontaa maalinta naafada adduunka maanba loo qaban doono hay-adda wasaaraduhu ay qaban doonaan horta aadaan ugu mahad celinayaa agaasimaha iyo xildhibaanada iyo dhammaan waa uga mahad celinayaa waana maalin aad ugu weyn oo aan aad ii farxad gelisay waxaan rajaynayaa inaa horta raggu waa hadaliyey waxaan ka hadlaya naafada aadaa looga soo celceliyey anaga markaa naafo aan nahay haddana aan haweenkiisii nahay aadaan haddana aan ugusii ugu sii jilcanaha bulshada waa maalintii naafada adduunka saddexda december waxawaaye maalinba maalinba aad dhaxasho shalay geedkaad oo dhinacan ka joogtay subax galabtan intaa ka joogaysaa waxawaaye kulankan aad ayuu nagu muhiisan yahay waa maalintii naafada adduunka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka aad iyo aad ayaa ugu mahad celinayaa oo barnaamijkan soo dhiraa dhirisay waxawaaye waa aad aan u mahad celinayaa maanta gudoomiyaha ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe faadumo cadow sangaab iyo maxamed sabdow oo ka socday bulshada rayidka ayaa dhankooda dadka qaba baahiyaha gaarka kula dardaarmay in ay ku dadaalaan waxbarashada caruurta waxaa la baro naafanimada awood la-aan ma aha waxa la barto ha la dadaalo wadajir wasaaradda iyo hay-adaha kale duduwan ee somalia peace line iyo hay-adaha kaleeta ka shaqeeya oo idilba insha allah waan ka shaqeynaa mar walba waa ku tala jirnaa waa garab taagannahay wasaaradda haweenka oo xuquuqul-insaanka hadday tahay heer federaal iyo hadday tahay heer stateba waa rajaynaynaa inay naafada wax weyn ay u qaban doonaan horena way u ballan qaadeen haddana waa rajaynaynaa ka haween ahaan annaga haddaan ka hadalno maadaama aan ku hadlayo ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe haween iyo dhallinyaro iyo duqoow iyo gabdho yaryar oo curduna iyo oo u baahan maxaan ku raadaaye baahiyaha gaarka qabo waxay u baahan yihiin waxbarasho waxay u baahan yihiin caafimaad waxay u baahan yihiin daryeel waxay u baahan yihiin in laga saacido xagga socodka waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo waxaan rajaynayaa haweenka iyo dhalinyarada iyo maxaan ku raadaaye duqowda qabo baahiyaha gaarka qabo waxaan leeyahay wacyigelin maahana dhiirigelina la rabaa wacyigelin keligeed lama rabo ugu dambeynna agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabelle ayaa ka warbixisay muhiimadda maalintan marka waxaa jiro saa hadda ka hadlayna ka qaybgalka siyaasadda iyo maamulka qof walboo naafay ama qof walboo caadi wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qayb qaato siyaasadda iyo maamulka iyadu xaqa iyadu sharcigan haddii la ansixiyana ee noqonayso in dadka naafadaha ay ka qayb qaataan siyaasadda maamulka dhaqaalaha meel walba ay kasoo muuqdaan insha alla wasaaradda waxaan rajeynaynaa in sharcigan aan meel marino aana ansixino sharcigan sidoo kale waxaa jiro oo sharciga ku qoran xaqa badbaadada iyo nabadgelyada naafada munaasabadan oo si heer saraa loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda haweenka oo ay ugu horeysay agaasimaha guud ee wasaaradda qeybaha kala duwan ee bulshada dadka qaba baahiyaha gaarka iyo marti sharaf kale